masjidkan oo ku yaala xaafada kalluunka ee magaalada muqdisho islamarkaana lagu cibaadaysanayay muddo soddon sano ah ayaa waxaa lasoo warinayaa in dowladda federaalka ay qorsheynayso in saacadaha soo socda ay burburiso ganacsato kaashanaysa dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan duminta masjidkan waxaana maamulka masjidka iyo jamaacaduba sheegeen inaysan qolyahaasi ku hudmi doonin falkaas guracan ee lagu burburinayo masjidka marka waxaan leeyahay dadka u soo tarfaxaytay inay ummadda baabi'iyaan beydkii ilaahayna ku daraan waxaan leeyahay kuwa maalka maaragtaayey raba inay maal maaragtaay nagu ku horarayaan beydka ilaahay maalkiina allaha baabi'iyo aamiin dhaha kuwa maalka raba masaajidka inay ku baabi'iyaan ee raba meeshaan naago iyo ilmo iyo inay isku sasawiraan ilaahay maalkooda ha baabi'iyo kuwa xukunka maaragtaayey ku soo siinaya ee lacagta uga qaadanaya xukunkooda allaha baabi'iyo war ilaahay aan ka cabsanno ilaahay aan ka cabsanno beydka ilahay u istaagno qof kasta maalinka yowmalqiyaamo waa la su'aalayaa beydkan waxa laguu samaynayo qof walbow allaahuma fashad ayay maraysaa allaahuma fashad ayay maraysaa inta qofee ku dukatay haddeer waa loo jeedaa inta ku dukan jirta waa loo jeedaa ilaahayow rabbiyow raxmaanow beydkaaga ka maad cesho weyn ilaahayow beydkaada ka maad cesho weyn ilaahu beydkaaga ka cesho ilaahu beydkaaga ka cesho dadka fasaaday oo maalka ku fasaaday ogaada hortiin waddada aad ku joogtaan maanta ragaa hortiin qaaday qaaruuna ka mid ahaa haamaana ka mid ahaa waxaan idkaga digaynaa maalka ilaahay in siiyey aadanaha waaba u adeegsateen oo waa laydin arkay oo waa ku barakicdeen oo waa ku baabi'deen ilaahay uga baqa baydka ilaahay oon dhex taagannahay ilaahay uga xishooda allaahuma fashahid tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxay dowladdiisu ku kacday falal xanuun badan kuwaas oo laga xusi karo dilalka ka dhanka ah bulshada magaalada muqdisho dhicidda hantida dadweynaha burburinta guryaha masaajidda lagu cibaadaysto iyo qabuuraha dadka lagu aaso arrimahan dhammaantood ayaa waxa ay dhaceen inta xilka uu joogo madaxweynaha dowladda